أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ku dhowaad soddon oo isugu jirta kufaar iyo murtadiin ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday howlgallo mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe kooxda riddada soomaaliya ayaa markii ugu horreysay caddaysay mowqifkeeda dagaalada suudaan iyadoona la safatay maleeshaadka imaaraadka uu taageero ee xasuuqa ka wada waddankaasi maleeshaad murtadiinta ka tirsan ayaa qof shacabaha si bareer ah ugu dilay magaalada muqdisho iyadoona falkaasi si adag ay uga hadleen ehlada qofka la dilay shirweyne ballaaran oo u dhexeeyey beelaha murursade maxamuud raab iyo wacaysle ayaa ku soo gabgaboobay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduud boqolaal ruux oo ka mid a bulshada ku dhaqan degmada xagar iyo deegaanada hoostaga ayaa ka faa'iidaystay jowladii dacwiga ahayd ee ka socotay deegaano iyo degmooyin ka tirsan jubbada hoose maamulka islaamiga degmada jilba ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey dalaalayda boosteejooyinka degmada jilab ee wilaayadaas fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqana deegaanada hoostaga degmada waajid ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey deegaanadaasi wejiga labaad ee xamlada irshaad luma ilaa sabiili irshaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga baay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii jiriguna ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka dowladnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ku dhowaad soddon oo isugu jirta kufaar iyo murtadiin ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday howlgallo mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abo xasaan howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ku beegsanayaan kufaarta afrikaanta ayaa maalmihii dambe kusii xoogaysanaya wilaayada shabeellada hoose shabeellada hoose waxay noqotay goob lagu ugaarsado kufaarta afrikaanta qabuurana looga dhigo waxayna kufaarta ka maraysaa shabeellada hoose shanshadanna looga jebiyey shaahna kuma cabbi karno ciidamo ka tirsan mujaahidiinta gaar ahaan kuwa ka howlgala shabeellada hoose ayaa maanta afaafka hore ee deegaanka danow waxay qarax kula eegteen ciidamo ka tirsan kufaarta afrikaanta qaraxa oo dhawaqiisa laga maqlay meelo badan waxa uu si gaara kaga dhacay goob maalintii askarta kufaarta afrikaanta ay fadhiistaan kuna rakibteen qori dhashiika ah qaraxa waxa uu gebi ahaanba burburiyey qorigii dhashiikaha ahaa waxaana ku halaagsamay toddoba askari oo kufaarta afrikaanta ah oo xilliga qaraxa ku sugnaa goobtii qaraxa lagula eegtay sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolayin ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku sugnaa inta u dhexaysa deegaanada golweyn iyo danow waxaa qaraxa si gaara loola helay ciidamo lug ah oo ka horreeyey kolonyada inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi lagu dilay saddex askari oo kufaarta afrikaanta ah halka ay ku dhaawacmeen kow iyo toban kale oo toddoba ka mid a dhaawacyadoodu ay garaaba yihiin isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka danow waxaana la rumaysan yahay in madaafiicdaasi ay waxyeello geysatay inkastoo aan tiro rasmi ah la shaacin isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee deegaanka awdheegle shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay maanta duleedka deegaanka qanimow ee hoostaga degmada balcad qarax kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo lug ahaa waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale mahadsanid abo xasaan kooxda riddada soomaaliya ayaa markii ugu horreysay caddaysay mowqifkeeda ku aadan dagaalada suudaan ka socda iyadoona la safatay maleeshaadka imaaraadka u taageero ee xasuuqa ka wada waddankaasi warbixinta warkan waxaa haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu cambaariyey duqeyn la sheegay in lagu qaaday dhismaha safaaradda dowladda dabadhilafka imaaraadka carabta ay ku leedahay magaalada al khartuum ee caasimada dalka suudaan warka ka soo baxay kooxda riddada ayaa lagu cambaariyey ciidanka milatariga xukuumadda dabadhalafka suudaan ee dagaalka adag kula jira maleeshiyaadka janjawiidka colooshood u shaqaystayaasha ah ee imaaraadku taageero sidoo kale maamulka ashaadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa isna soo saaray bayaan uu kula safanayo imaaraadka carabta iyo maleeshiyaadkiisa ka dagaalamaya dalka suudaan eedeyntan xukuumadda riddada imaaraadka carabta iyo xulufadeeda u jeedinayaan taliska jenaraal cabdulfataah al burhaan ayaa waxay uga jawaabayaan afar ka mid a ciidanka imaaraadka oo isbuucii lasoo dhaafay lagu dilay dalka suudaan arrinkaas oo bannaanka soo dhigay kulug lahaanshiyaha xukuumadda abuudabay ee dagaalka ka holacya dalka suudaan weerar isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada niyaala ee gobolka daarfuur ayaa lagu dilay sarkaal iyo saddex askari oo ka tirsanaa nidaamka abuudabay dhankeeda xukuumadda suudaan war-saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu beeniyey warka ay faafinayaan imaaraadka carabta iyo xukuumadaha qabbaanka u ah suudaan waxa ay beenisay inay duqaysay dhismaha safaaradda imaaraadka carabta oo kal hore loo raray magaalada boorta suudaan balse ay duqaysay saldhig ay maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha r s f ka samaysteen dhisme ku yaala magaalada khartuum laakiin la huwiyey shaar diblomaasiyadeed waxaa xusid mudan in kooxda riddada aysan weligeed ka hadlin xasuuqa daran ee maleeshiyaadka imaaraadku taageero ka geysanayaan wadanka suudaan mahadsanid cali yare maleeshiyaad murtadiinta ka tirsanaya qof shacabaha si bareer ah ugu dilay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya iyadoona falkaasi ay si adag kaga hadleen ehlada qofka la dilay yaasir maxmed ayaa si amaqaadaya saacadihii lasoo dhaafay waxaa mid ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada si bareer ah ugu dileen wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo maxmed khadar maleeshiyaadka oo watay gaadiidka dagaalka islamarkaana amar ka haystay mas-uuliyiin ka tirsan booliiska riddada oo ugu horreeyo macalin mahdi oo ah taliyaha booliiska banaadir ayaa waxa ay weerar ku qaadeen guriga uu deganaa wiilka dhallinyarada ah maleeshiyaadka ayaa marka laga yimaado dilka ay u geysteen wiilka dhallinyarada ah waxa ay dhaawacyo iyo jirdil u geysteen haweenkii guriga joogay oo ay ku jiraan hooyadiis iyo walaashiis qaar ka mid ah ehelada wiilka dhallinyarada ah ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen igaarkeen inuu cadaalad helo gurigiisa loogu yimid asaa lagu xiray walaashay gamlamow ka dhiga ninkaas gurigiisa lagu dilay cunug waxuu ah jaamacad ka soo baxo jaamici ah maxamadda saraa soo saxiixda cunugayna wax lagu dilo waxuu galabsado ma lahan macalimahdiyaa soo saxiixa cunugayna wax lagu dilo waxuu galabsado ma lahan dhacdada aan meeshaan maanta u taaganahay walaalkay oo gacanka xaq daran dishay axmed qadar allah raxman raaximiin ayaa maanta ilaa inta ku aasna u imaanay in gurigiisa lagu soo weeraray oo gacanka xaq daran ay ku dishay subaxdii waagaa doobariyay annaga hurdada waxaan ka kacnay iyadoo derbiyada iyo guryaha derbiyadooda iyo dabaqyada waxoo dhan oo ciidan saaran yihiin walaa cidna soo weerartay wax nagula soo weerarna ma aan ogeyn sidoo kale waxay eheladu ka hadleen sababta loo soo weeraray ee loo dilay wiilka dhallinyarada ah sababta loo soo weeraray waxay ahayd guriga in la dhaco aa loo soo weeraray waxaan ugula soo weeraray warqad ka soo baxday maxkamadda guddoomiyaha maxkamadda sare soo martay macalin mahdi oo asiga saxiixay oo qirtay inuu asiga saxiixay oo gacantiisa ku saxiixay oo qirtay oo yiri aniga warqadan waa saxiixay laakiin iskama hubinin warqadaasaan ugula soo dul taliyaha bartamaha ku-xigeenkiisa taliyaha degmada xamarweyne taliyaha degmada wardhiigley taliya ku-xigeenka degmada cabdicasiis taliyaha jagboontiyada ciidamada guurguuro intaasaana soo weerartay annaga hurdada daagsoo kacno aaba la yaabna waxaa noola soo weeraray ajaanib camal dad shacaba oo marasa oo ilmooleeya oo maamooyina halahaasoo ciidana loo soo wato wiilka waxaa loo dilay wixii haween meesha joogay ee ciidanka buudka kula tunteen wiilka hooyadiis gabar xaamilaha wiilka dhalto hadda isbitaalka kaal taalo wixii oo dhan ay ciidamada buudka kula tunteen wiilkaaneetiina markaas waa la celceliyey waa la sii wada soo la sii wado taliyaha ciidamada bartamahan isheeg magaciisi maxaa leh ugaaska ninka la yidhaahdaa wuxuu yidhi ninkaas intoo soo gaarin dila amar kale asaa dhiibay amarka lagu dilana waxaa lahay ugaaska sababta loo dilo waxay tahay guriga lagu soo weerar gurigaa nagala dhacaay tani ayaa qayb ka ah dhibaatooyinka kala duwan ee isugu jira dilka dhaca iyo xarigga ay maleeshiyaadka kooxda riddadu ku hayaan shacabka maatida ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho mahadsanid yaasir shirweyne ballaaran oo u dhexeeyey beelaha murursade maxamuud hiraab iyo wacaysle ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduud faahfaahinta warkan waxaa eegaya marwaan maxmed wuxuu ahaa shirweyne ballaaran oo ay isugu yimaadeen ugaasyada suldaanka odayaasha nabadoonnada iyo waxgaradka beelaha ansaarta ah ee mursada wacaysle iyo maxamuud hiraaba shirkan waxay beelahan muslimiinta ah ee wadadaga wilaayada galgaduud ugu arinsanayeen arrimo fara badan oo ay ugu dambeyn xal ka gaareen kuwaasoo igu horeyso midnimada saddexda beelood ee walaalada ahaa iyo ka hortagga duulaanka cadowga iyo garab istaagga mujaahidiinta ugaaska guud ee beesha maxamuud ihraabi ugaas ciise ugaas maxamed caraba ayaa gabagabada shirka ka jeediyey kelimad uu kula hadlayay beesha uu ugaaska u yahay waxaan leenahay dhammaan horta dadka muslimiinta ah waxaa anfacaa ilaahay kitaabkiisa qof kasta wixii ka maqan ama ku maqan waxay uga dhilki kartaa ilaahay kitaabkiisa waxaan ilaahay kitaabkiisa ahayn oo wax lagu gaarahuna ma jiraan akhriya adduun ugu dambeyn waxaan leenahay reer maxamuud iraab waxaan isku ognahay ilaahay kitaabkiisa inta hadda ka baxsan oo haddii alkuraya cadowga la socota ha ka soo laabteen hana u soo laabteen ilaahay kitaabkiisa sidoo kale suldaanka guud ee beesha wacaysle suldaan daa'uud xasan aadan ayaa sheegay in beeshu garab u tahay mujaahidiinta berina ka tahay murtad gurguurte waxaan leenahay amiirkiina axmed cumar abi cubayda waxaan leenahay ballantaadii iyo mubaayacadaadii waan ku taagannahay khaasatan beesha wacaysle oo anugu suldaanka ka aha waxaan leenahay haddaad badda gashaan ood badda na amartay inaad badda galno waan kaa dabagelaynaa insha allaahu waana ku raacsannahay ninka hadda beesha ka dhashay xasan gurguurte waxaan leenahay baraa'adaynii mar horaan muujinay haddana waxaan u sheegaynaa hadduu mar kale haddana ou isna soo hawayso inaan u taagannahay inaan iska celino ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha mursada oo isna shirka ka hadlay ayaa ugu baaqay dadka murtadiinta ah ee ku abtirsada beelaha saddexda ah inay ka soo baxaan waddadaasi oo allaha u toobadkeenaan waxaan u sheegaynaa dhinac kastaa ka yimaadiine shirkan aan qabanna dadka ku abtirsada ha toobad keenaanaan leenahay hirdada ka tirsan ilaahay u toobad keena waxaan u diyaarnahay laba shay inaan carabkeennana ku awoortinno adinkeennana aan iku difaacnaan u diyaarna waddankana dhalyo lagu xakumi maaye diinaa lagu xakumaa meesha aan joogno amiirkeedu waa abuucubayda muslimiinta joogta saqiir iyo kabiir waxaa amiir u ah oo madax u saaran yihiin oo asamca wadaacan eegu yihiin amiirka bariga afrika abuucubayda soo diyaar weyniin
ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduusha cabdulaahi abuukhaalid ah ayaa saddexda beelood u dardaarmay inay fuliyaan qodobadii looga hadlay shirka waxaan dardaarmayaa inaan fulinno wixii meeshaanan ka kala qaadannay wixii go'aamaa la qaatay qodobadii meesha ka soo baxay waxaan kala dardaarmaynaa waxdada iyo midnimada iyo wadajirka faa'iidadeedu waa aragteen cadowgan waxaa jirta meelo uu maaragtay kookooban oo baaqa ka yahay sida degmada ceeldheer oo kale ilaahina subxaana wa tacaala wuxuuna faray gaalada sideedaba hadday muslimiinta ay ka soo duusho meel ay ka qabsato deegaankooda ay timaaddo in la dagaalamo la yska saaro gaalada meelaha ay ku soo hareen baaqa ay ka yihiin waxaa la rabaa odayaashiinna ciidamadiinna iyo bulshadii guud ahaan anagoo u kala haraynin jeesh hadday yihiin wilaaye hadday yihiin iyo qabaa'ilkii ciidamadooda hadday yihiinba nimankaasina gacanta la saaro aa la dhammaystirno waxaa shirkaana abaabulkiisa iyo iskudubaridkiisa lahaa wilaayada galgaduud taasoo ka shaqaynaysa maslaxadda bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada mahadsanid marwaan boqolaal ruux oo ka mid a bulshada ku dhaqan degmada xagar iyo deegaanada hoostaga ayaa ka faa'iidaystay jawladii dacwiga ahayd ee ka socotay degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga jubbada hoose sida uu ku warramayo walaalka bashiir muxidiin owo ayman balliquu cannii walow aayah wuxuu ahaa cinwaanka xamle dacwadeed ay wax ka badan hal bil ka soo wareegatay markii wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee kaga dhawaaqday degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan kuwaasoo ay ka faa'iidaysanayeen boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta iyada oo la gudanayo ammaanada shakhsiyadeed iyo tan caamka ah ee ummadda ka saaran in la faafiyo dacwada risaaladan iyada oo saafi ahna la gaarsiiyo miy iyo magaalo ayuu muddooyinkii lasoo dhaafay si dardar leh ololahan dacwiga kaga socday degmooyin dhowr ah si hufan oo hagarla-aan ah iyada oo uu u gudanayo amarkaas dul saaran islamarkaana hiigsanaya horumar aakhiro mid adduun ayuu maamulka jubbada hoose xoojiyay dadaalkan goobaha ay gaartay xamlada ee ay bulshada uga faa'iidaysteen waxaa ka mid ah deegaanada hoostaga degmooyinka afmadow iyo dhoobley oo ay si weyn uga faa'iidaysteen boqolaal ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanadaasi markan waxay xamlada balliquu cannii walow aayah ee gaartay degmada xagar iyo deegaanada hoostaga halkaasoo xubno ducaad ah culimo iyo mas-uuliyiin ay u qasdeen si ay u gutaan waajib ka saaran dadweynaha halkan ayaa si aadaa u soo dhoweeyey baahiyahoodii aqooneed iyo faham waxyaabo badan oo muhiim u ahaa ayayna uga faa'iidaysteen wafdigii soo gaaray waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka aaday ee hoostaga degmada xagar oo bandhig cilmiyeed ku sameynaya waxyaabihii ay barteen bismillaahi magaca allaan ku bilaabo arraxmaan naxariista guud naxariista gaar liislaam arraxiim aan naxariista gaaraanan muuminiinta naxariista wal caadiyaadka fardaha ordaya ayaan ku dhaartay badaxan markii ay hiraagayaan fal muuriyaadka oo fardaha oo horinayaan ku dhaartay qadaxan madaga horge horinaya fal muqiiraadki weeraraya fardaha weerara ayaan ku dhaartay subxan subaxnimada weeraraya لماذا خلقنا الله خلقنا الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا ما هي العبادة؟ عبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ظاهرة وباطنة ما هي الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ugu dambeynna qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada xagar iyo deegaanada hoostaga ayaa ka warbixiyey xamle dacwadeedkii soo gaartay iyo faa'iidada ay ka heleen ilaahay waa ku mahadsan deegaanka aan ku nool nahay waa tuulada aabey oo hoos tagto degmada xagar waxaan na soo gaaray cobamada dacwada aad iyo aad bay noo baraarujiyeen aad iyo aad bay waxbarashadana ay u jaa-idiyeen gabdhaha haweenka wiilisha galaaleyda ganacsatada wax walba oo dhan so waxbarashada aad iyo aad bay u socotaa waa fiicannahay maasha allah aad baan uwacannahay kitaabooyin badan baa noola afriy aad bay noo soo gaareen waxaana aad iyo aad u codsan lahayn walaayada islaamka sanadkii waqti kalba waxaan ka codsan lahayn laba ama saddex mare inayna soo gaartiyaan dacwada ayaan aad iyo aad u codsan lahayn culimadeena aad bay sharaf ay leedahay annagana sharaf baan u yeelnay diintay noo faafiyeen wax walbayna bareen kitaabyayna wada siiyeen alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa intaas sayta mahadda isku leh alxamdulilaahi wiilasha waxaan ka codsanaynaa walaayadda islaamka dhammaan meeshay joogta inay mar walba noo soo celiyaan diinta ay noo faafiyaan degmo walbaba iyo tuulo walbaba ay noo geeyaan raggan ducaadda ayaa lagu wadaa in sidoo kale ay maalmaha soo socda gaaraan islamarkaana ay soo gebagabeeyaan xamladan iyaga oo dacwada gaarsiin doona deegaano iyo degmooyin hor leh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mahadsanid abu ayman maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowladdiina ah u soo gebagabeeyey dalaaleyda boostejooyinka degmada jilib ee wilaayadaas cismaan axmed uubow ayaa warbixin inooga diyaariyey umuurtaasi dowradan diiniga ah oo socotay maalmo loona qabtay dalaaleyda gaadiidka ee degmada jilib islamarkaana lagu baranayay cilmiga sharciga ah ayaa intii ay socotay waxaa dalaaleydu ay ku qaateen duruus ay ka mid ahaayeen ilaalinta salaadaha barashada towxiidka ammaanada iyo runta sheekh cabdulqaadir oo ka mid ahaa culimmadii casharada ka bixinaysay dowrada ayaa ku dheeraaday ahmiyadda salaada iyo ilaalinteeda
laylatin ah maxaa yeelay liannaha waxaa layidhi waa dahaaratu nafsi walbadan iyada waa dahaaro gaar ah lagama maarmo nabigeen wuxuu ku tusaaliyey salaadaha shanta ah ruux gurigiisa hortii uu marayo webi biyoah ama tog biyoah oo maalin waliba shan jeer ku qabaysta ama ku meerta jismigiisa ma wasaq baa ku haraysa buu rasuulku yiri dadku weydiinaya waa may sooma saake baa soo kacday webigaasaad gashay haddana mar kale aad gashay haddana mar kale aad gashay maanta o dhan waa qabaysanaysa shan jeer baad ku noqotay ma wasaqa ku haraysa fakadalika asalawaat alkhamsu yamxu allahu bihina alkhataaya waana rukniga koobaad markaad tawxiidsatood muslim noqoto kadib nabigeen suu salaada ulahaa markuu geeriyoonaya salaada ulahaa muxuu ku arkay inay dadkana ku culus tahay ayna muhiim tahay salaad la-aanteeda wax soconaa mala qaar ka mid ah dalaaleydii ka faa'iidaysatay dowrada oo andalus la hadashay ayaa waxa ay sheegeen in maalmihii ay socotay dowrada ay ku barteen waxyaabo fara badan oo ka mid ah cilmiga sharciga waxaan qaadanay dooro waxay tilmaamaysay runta iyo xaqa iyo allakacabsiga iyo tawxiidka iyo in salaada lagu dadaalo anaa waxaan ka mid ahay ragga oo boostajada muqdisho dooran oo loo qabta dooradaas waxay ahayd lix maalmood tan koowaadna waxay ahayday inaan mataqaanaa runta aan sidqiga inaan u dhowaano midda labaadna waxay ahayday alwalaa walbaraa cidda walaha la siinayo iyo cidda baraada laga qaadanayo waxaana codsanaynaa dowladaanoo kale in naloo soo celiyo biidnillahi tacaala annagoo ah walaalaha ka shaqeeya busteejyada saakow waxaa dooro naloo qabtay lix maalmood waxaan ka faa'iidaysana waxaa ka mid ah inaan sidqiga runta aan sheegno dadaalno tawxiidka barashadiisa waxaa kaloon qaadanay in haq laysku wada leeyahay waana ka faa'iidnay aad baanan ugu riyaaqnay waxaanan doonayaa maamulka in ay noogu soo celiyaan dowladan dowladdii waxay ku saabsanayd in dadka muslimiinta ah oo ay runta ku dhaqmaan waxay kaloo ku saabsanayd kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah muxamedan rasuulullah kelimadaas in lagu dhaqmo waxaa kaloo naloo sheegay dadka muslimiinta inay walaalo yihiin inama almuminuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhwaykum dowladdu waxay ku saabsaneed sidii dadka muslimiinta jahliga looga saari lahay nin walba muslina waxaa la amray inuu wax barto oo asna wax baro kii wax yaqaanana wax baro kan wax aqoonina dee wax la baro waan soo dhoweynaynaa dowladan dowradan waxaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee degmada jilib waxaana ay qayb ka tahay dowraad loo qabto bulshada ku nool magaalada jilib mahadsanid walaalka dhuubow fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada islaamiga boqol ayaa ka faa'iidaystay qaybinta sikada xoolaha nool oo laga fuliyey deegaanadaasi haddaba warbixintii warkan waxaa inoo haya walaalka cabdiqani maxamed in ka badan laba boqol oo qof oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo dhowaan laga qeybiyey deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee hoostaga degmada waajid ee wilaayada bokool dadka masaakiinta iyo fuqarada ah ayaa qaarkood la siiyey min shan neef oo ari ah halka qaar kalena ay nasiib u yeesheen min hal neef oo geel ah waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay sakada oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus magacaysa keerow ciidan alare deegaanka eelansaaru geeka mehan safaray magaaladan gomoro dowladda islaamka may ka geebiyaasay hoolo oo kala nooce irin iyo geel ee laka geebiyaay irinka dadka masaakiinta may leensiyaay shan naf afar naf sidde naf intan dhahayta yee la siyaay gaala lankii shagsigi neef geele waa la siyaay anmahe oo dhooshay neef gaale oo shan jare dowladda islaamka allihii goweeyo gaalada allaha jibiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu degmada weejid ee harakada shabaal mujaahidiin deegaanka yaa maybaa lakagebihaa dadkii masaakiintahay oo deegaano kala duwan kuwada kooyaan irin iyo alxamdulilaahi liin wada geebyahay shananana sii lineefa masaakiinta dhisii todoba lisay alxamdulilah ilaahay mahadsan goobo shalbadan oo shal dugun ee ummata muslimka ee kukooyti degmada weejid ee muslimiinta aan kagebihaan guulaas kabacd ilaahay subxaana wa tacaala askule kabacd mujaahidiinta aan kama hadyaana masaakiinta wada farxeen ilaahay aan kama hasan antan deegaan gaala rogdamay kahaysa mujaahidiinta may baa ilaahay subxaana wa tacaala koosadaane ini galantee kor ilaahay subxaana wa tacaala kale ilaahay koosadaan owliyaasino abdilaahi sheekh mursalaad liare reer buurungdhe ahaa gomore rooga eringaan liisiisa kawaada liqiibiyo haay alxamdulilah ilaahay kama hasan mujaahidiinta kama hasan sedaneef eringa er liisii alxamdulilah ilaahay kama hasan erinkaas hata galanta ka haay intinasiiday hakubatiini ilaahay rahmaankaay walaajoon barakaay intinasiidiin adla barakaay mujaahidiinta kama hadiina ilaahay kama hadiin alxamdulilah muslimiinta galantee kor adla kawaad gaalada iga
magacay huseen maasaaga leere deegaankan kukooy buurdhuunlu gomorirooga waliila kagaadadoo haaye hoolagii ma aragnay masaakiinta la siyaay zakaawaadkiya kagaadadoo haayna wali qaadaday ana sidineef iringe alxamdulilah alxamdulilah hoolona safayle ansoodda sa ilaahay amarshay liyaable bashaare le barwaage e yo waliin dhiigohaay mayanka do'aayay mujaahidiinta ilaahay baraka ilaahay kaalmay gaaladan alla noo jibi diintaynana ilaahay qowiyooy cadowkana ilaahay noo fuji bismillahi rahmaan raxiim kulli ee ilaahay kama hasan deegaankana ku koyna eelansaaro ee meelahataan roogona may buaha gomorow meydha irinka li'isay mujaahidiinta kulli may dhiibeena geek iringa dhiiben afarneef iringa waa li'isay ilaahay in badan kama hasan kulli may faday iniyana dhagaalay insha allahu sakada sakadan irin badan nagada in badan eeda raje haddii ilaahay raallo ka nagaad eeda kama haday mujaahidiinta mayan ka doa in ilaahay insha allahu galantiyo kor ku yeela degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bokool waxaa si habsami leh uga soocanaya qaybinta sakada xoolaha nool kuwaas oo ay ka faa'iidaysanayaan masaakiinta iyo fuqarada ku dhaqan deegaanada wilaayada mahadsanid cabdiqani ugu dambayntii wejiga labaad ee xamlada irshaad luma ilaa sabiila irshaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyin iyo deegaano ka mid ah wilaayada islaamiga bay mar kale warbixinta warkan waxaa haya walaalka xasan cabdiraxmaan abaa xasaan waxaa weli halkoodii ka sii soconaya howlgallada lagu baadigoobayo waxyaabihii la mamnuucay ee ka socday dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ciidamo gaar ah oo loogu talagalay howlgalladan aadna loo soo diyaariyey kuna labisnaa dharka ciidanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu daadiyey dhammaan wadooyinka soo gala magaalada buulafulla iyo kuwa ka baxo iyo gaar ahaan goobaha ganacsiga si ay u baaraan meheradaha ganacsiga iyo meel weliba oo ka mida degmada ciidanka hawshan loo xilsaaray oo ka socday xisbada wilaayada islaamiga ee baay ayaa dadka oo la macaamilaya si wanaagsan si deggan ayayna hawshooda u wateen sida ay tilmaamayaan qaar ka mida ganacsatada oo markii goobahooda ganacsi la baaray kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus ciidan sii safaylaalmacaamiil share markii dukaan saakaray si sanaan muslim isnu karsharaan markii dukaan la baarayna dukaan hadii wax laga weydii wax kale laga halay dhahdooda si wanaanu yaalun baara wanaagsan ee baaritaankan waa qanacsannahay boqolkiiba boqol ciidankan waxaa baaraa leeyihin alaabta dhacatay iyo alaabta exbayr naqatay iyo alaabta oo sa- iska caddeeyay iyo wixii oo b- shacabka islaamka kor dhibaatsan yaa goobaa leeyihin ciidanka wallaahi sida maasha allah si wanaagsan ay noo soo galaan wayna salaamaan salaanta waan ka radinaa kadib baaritaankooday galaan haa sida muqaadaraadka waxyaabaha dhaceen iyo iyo iyo sheeg aday sheegaadka waxa xunxun oo ayaamahan bal isfaraya sida macnaha dharkan xunxun oo la tolay iyo waxyaabahaas wax kale oo haddana laga soo raadiya ma jiraan iyo taleefanooyinkan weyn oo la raadinayo mid ka mid a ciidanka hawshan loo xilsaaray oo isagana la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka sheekeeyey howlgallada soconayo waxyaabaha lagu baarayo iyo haddii ay jiraan waxyaaba ay soo qabteen intii howlgalkan ay ku guda jireen walaalka aad ayaa u mahadsan tahay sidaaba arkaysaan saakay degmada buulafalay waxaa ka socda howlgallo oo xamladii wejiga labaad ee xamladii oo irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad dadka macnaha wixii looga digay mamnuucaadkii iyo wixii macnaha xamladii ho- oo looga digay ah, macnaha aan rabnay inaan saaka tanfiidkeedii aan bilownay waxaana kusoo qabannay taleefano waaweyn iyo bacaha iyo kiniiniyaal iyo maxaan kuu sheegaa raashiin dhacay intaba walaalka dadka macmiilkooda aad ayuu u wanaagsan yahay dadka waa dad horey looga digay marka in badankooda wixii oo looga digay waa iska ilaaliyeen oo waa isdhaafiyeen dadkii macnaha oo waxay hilmaameen meelaha ay geliyeen ayaa laga soo bixiyey dadkana macmiilkooda aad ayuu u wanaagsan yahay su-aalaha la weydiinayana waxaa ka mid a akhi aad ayaad u mahadsan tahay waxaa rabnaa mamnuucaadkii layskaga digay inaa waxyar aan ka qabsano meesha adoo mahadsan dadkana macmiilkooda aad ayuu u wanaagsan yahay howlgalladan oo qayb ka ah wejigii labaad ee xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga soconaya dhammaan degmooyinka deegaanada iyo tuulooyinka wilaayada islaamiga ee bay dadkuna waa kuwo ciidanka la shaqaynayo maadaama tanfiidkan ka hor la sameeyey muddo bil ku siman wacyigelin ballaaran oo ay wadeen culumo nuqabo iyo xubno ka socda wilaayada islaamiga ee bay taasoo sababtay in inta badan dadka ay awaamirta qaataan kana fogaadaan wax weliba oo ka mid ah waxyaabihii la mamnuucay ee looga hadlay xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad mahadsanid abu xasaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madlaa insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu